بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب باب أفضل الصيام وغيره راح نقول احكمني كتاب الصيام أحكامتي صوم كواجب كامك وكصب حشيقه أيوحي ونقول حشيي soonka sunnaha ah oo nabiga calayhi salaatu wassalaam ka sugnaaday oo uu dadka ku booriye nabiga calayhi salaatu wassalaam marka soonkan ugu fadli badan iyo kiisa kaleba ayuu ka hadlaya macnaha soon badan oo sunanaa jira oo markii bisha ramadaan la soomo kabacdi markaa sunno ah waana kala fadli badan yahay oo kala ajar badan yahay الحديث الحادي والتسعون بعد المئة حديث بغل سياشن يكو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر وحويري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحق النهي عن الوصال صنك إلا حريريو قالوا وحي إرادين مركا وصال وحي إراداه in uu qofku maanta oo dhan soomanaa uunan afurin haddana biri ku soomo isagoon waxba afur udhaxaynin aan afurin suxuuran cashayn inuu haddana biri soomo qaalu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innaka adigu tuwaasil waad xiriirisa qaala waxau yihi nabiga calayhi salaatu asalaam innii lastu ka hay-atikum anigu idinkoo kale ma ihi innii anigu udhacamu waa layquudiyaa oo cuntaa lay siiyaa oo usqaa waana lay waraabiyaa riwaayo kala caddeeyayo macnaha odhanaya ilaahay baa iquudiya waxa weeye ilaahay baana iwaraabiya wa rawaahu abu hurayra wa caaisha wa anas ibn malik radia allahu canhum kulligood xadiidkaas oo kale ayaa laga wariyey sida cabdullahi ibni cumarba u wariyey ayay iguna iyaguna u wariyeen ولمسلم إمام مسلم وحوري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنه يري قال إنه يري نبي عليه الصلاة والسلام إنه يري فإنكم إذنكو فأيكم كيني أراد دونا أن يواصل إنه, إنه حريريه فليواصل إلى السحور إلى السحر ilaa iyo suxuurta ha xiriiriyo marka xadiidka hore nahyigiisu waa caam oo wuu diiday nabiga calayhi salaatu wasalaam oo wuu nahiyey in lala yimaado wisaalkii oo wuxuu yidhi marnaba wisaal hala imaanina oo joojiya xadiidka ku xiga oo abi saciid ayaa waxa uu keenayaa inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markii dambe u ogolaaday ilaa iyo suxuurta markay yidhaahdeen rasuulka ilahi hadda waad xiriirisaaye annaguna aan xiriirino ayuu yidhi ma awoodi karaysaan marka ilaa suxuurta oo macnaha ha afuri qofkii inuusan afurin oo waxa weye una cashayn kabacdi markaa uu suxuurto oo markii suxuurta la marayo intuu suxuurto uu la yimaado soonkiisii biri soomo saas ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam amray marka labadan xadiid waxay inoo faa'ideynayaan oo aynu macnahooda kala soo dhexbaxaynaa in wisaalka uu nebigu nahiyey markii hore kabacdina ilaa iyo suxuurta uu ogolaaday inaan suxuurta marka laga dabamarin karin oo qofku uunan biri ku suumi karin ayay labada xadiis ba caddaynaya culamada marka khilaaf baa ku jira maadaama ay waxa weeye sidaas u caddaatay oo xaalka nebiga uu yihi aniga ilaahay baa iquudiya ayaa la isku khilaafay oo waxaa la yidhi ma cunto waxaa laga wadaa xaqiiqiya mise ilaahay baa awood iyo wuxuu siinayaa gaajadii ka biinaya cunto xaqiiqiya ayaa daahirku keenayaa oo waxa weye sida daahirka ah waa cunto xaqiiqiya laakiin allah subxaana watacaala baa garanaya oo inagu ma garanayno inagu ma garanayno marka saasay culammadu aada iyo aada uga hadleen maadaama marka khilaaf ku jiro oo laisku khilaafay cuntada waxaynu u daynaynaa allahu aclam ilaah baa garanaya allah subxaana wa tacaala ayaa garanaya laakiin nabigu wuxuu inoo caddeeyey ilaahay inuu quudiyo oo cunto siiyo haddaba inagu maadaama aynu saas oo kale ahayn oo saxaabadii laga bilaabo iyo dadkoo dhan ba aynan iyagu heerkaas oo kale lahayn oo allah subxaana wa tacaala aynu haysan inuu ina quudinayo oo arrintaanay tahay arrin mucjise ah inaynu sidaa u dayno waa min khusuusiyaadkii marka nebiga calayhi salaatu wassalaam waxyaalihii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo khaaska u lahaawi oo cibaadaadka keligii gaar ahaan ugu soo arooray weeye sidaa daraaddeed ayaa inaga laynaga nahiyey oo waxa weye laynoo diiday waxaanu ka qaadanaynaa marka xadiidka kow xadiidka hore taxriim lwisaal inuu wisaalkii banaanayn xadiidka labaad waxaan ka qaadanaynaa jawaazu inay banaan tahay jawaazuhu lilqaadir kii awooda ila suxuur suxuurta inay u banaan tahay ama wixii suxuurta ka dambeeya lama ogola waxaanu kaloo ka qaadanaynaa naxariista iyo raxmadda sharcigu dadka sida loogu turayo oo dadka waxa weeye loo ilaaliyey leanna dadka ay dhibaato u tahay haddii la ogolaado waxaanu kaloo ka qaadanaynaa annahyu can alguluwi waxyaalaha in cibaadada aad iyo aad la isugu adkeeyo oo cibaadadii waxa weeye quluwi lagu sameeyo lama ogola sharcigu waxa uu ina baray in waxa weeye qof walba uu ku dadaalo wixii uu awoodi karaayo wixii awoodi karayo marka waxaanu kaloo ka qaadanaynaa wisaalku inuu yahay min khasaa'is annabiy sala allahu caleyh waali wasalam waxaanu kaloo ka qaadanaynaa arrintaa mucjise inay tahay ilaahay inuu nebiga quudinaayey oo sharaab siinaayey inaguna aynu garan karin waxa ay tahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa haddii ay qoraxdu dhacdo in macnaha ilaa iyo suxuurta la gaarsiin karo wisaalkii oo arrintaasi ay bannaan tahay alxadiid athani watiscuun bacda almiya boqol iyo sagaashan iyo laba xadiidka can cabdillahi bni cumar can cabdillahi bni camar bni alcaaswi radia allahu canhuma isaga aabihiba allah karaali noqdee qaala waxa uu yihi ukbira annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigaa loo sheegay annii anigu aquulu inaan dhahayo wallahi laasuumanna annahaar wala aquumanna alleyla maa cishtu intaa noolahay xadiidkan qisulaayo cabdullaahi ibni camar ibni alcaas isagoo wiil dhalinyaro ah ayaa aabihii camar ibn alcaas ayaa gabar u guuriyey markuu u guuriyey oo u aroosiyey ayuu waxa weeye wiig iyo meelaha markuuse soo booqday markaasuu isagoo gurigii ka maqan ugu yimid gabadhi markaasuu ka waran cabdullaahi xaalkiis ka waran waa nin adduunyada shaqo kule maa habayti ninkaan habeenkiina salaad buu u taagan yahay salaatuleil maalintiina oo sooman yahay markaa nin dee maba is aragnaba saanu yimidba ninkaa waxa weye ismaba aragba oo nin naag iyo reer iyo waxaaba niyad u haya maahay waa nin cibaado u go-ay aabihiisaa marka arrintii ka xumaaday oo u tegay nebiga calayhi salatu asalaam oo u sheegay ninkaani qaabka uu yiri markaasaa nebigu la hadlay oo yidhi ka joog sidaan oo baray sidaa dariiqa saxda oo ku yidhi ehelkaagu xaq bay kugu leeyihin ilaahay xaq wa kugu leeyaha naftaadu xaq bay kugu leedahay facdi kula dii xaqin xaqa qof walba xaqiisa sii qisadiiba marka inoo werinaya cabdullahi ibni camar nebigu suu kula ballamay oo kula dardaarmay iyo wixii dhex maray qaala waxa uu yidhi ukbira waa loo sheegay annabiyu sala allahu alay slam nebigaa loo sheegay annii anigu aquulu inaan dhahaayo oo aan idhi wallahi ilaahay baan ku dhaartaye la asuumanna waan soomaaya annahaara ay soom baan daa'imaya la asuumanna ay waan daa'imaya wey maalin walba waan soomanaanayaa oo soonkaan badinaya annahaar ay kula nahaar maalin kasta wala aquumanna alleyla habeenkii oo dhanna cibaadaan u taagnaanaya goormuu marka qofkaasi raaxaysanaya goormuu nasanayaa goormuu ahalkiisii waxa weeye xaqii lagulahaa la imaanaya ma jirto qof habeenkiina salaad u taagan maalintiina sooman waa adduunya waa kala tageen maa cishtu intaan noolahay weligayba fa qaala annabiyu sala allahu calayh wasalam nebigaa markaa canaanta u yimid anta aladii qulta dalik adiga miyaa kan yidhi arrintaas oo nebigu baa weydiiyo yidhi ma adiga miyaa ninkaas yidhi saas faqultu waxaan idhi bu yidhi lahu aan ku idhi qad qultuhu biabi anta wa ummii yaa rasuul allah hooyaday aabbahay baan kugu furanaya arrintaas waan idhi ha aniga weye ninka idhi marka biabi anta wa ummi macnaa waxa weeye hooyaday iyo aabbahayba aabbahay iyo hooyadayba biabi aabbahay ayaan kugu furanayaa iyo hooyadayba ay adaankaa jeclaanayaa oo waxa weeye kaa horumarinaya qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa innaka laa tastadiicu dalika arrintaa ma awoodi karaysid oo mid saa samayn kara oo weligay sanadkao dhan baan soomanaanayaa habeenkii o dhanna waa taagnaanayaa ma awoodi karaysid fa sum soom wa afdir afur mana maal maalmana soon maalmana afur wa qum hameenkii salaatuleil u istaag wanam seexo qay qeybna seexo markaasuu dardaarankii siiyey iyo sida ugu fiican wasum buu yidhi waxaad soontaa min ashahri bil walba ka soon halaathata ayaamin saddex beri ka soon bil walba bil walba saddex beri ka soon fa ina alxasanata bicashri amhaaliha wanaaggaas maalintaa aad soontaybaa toban laguugu dhufanaya oo maalintiiba waxay u dhigantaa adoo toban beri soomay saddex beri marka haddaad bishii ka soontid sanadkii o dhan waa soontay wadalika mithlu siyaami daari kaasi waxa uu noqonayaa sanadkoo dhan adoo soomanaa oo ajarkii sanadkao dhan waa helaysaa saddex beri keliyaana ka soontay marka bil walba markii saddex beri ka soontid bishii ramadaanna soontid waxaa tahay marka qof sanadkoo dhan soomanaa baa tahay marka laba arrimoodba way ku timaadaa inuu qofku ajarkii sanadkao dhan helo inuu bisha shawaalka lix beri uu ka soomo iyo ramadaanka uu soomo waa siyaamu dahri ajarkii o dhan buu helaya leannahu lixdii waxaa loogu dhufanayaa toban laba bilood bay la mid tahay bishii ramadaan waa inoo imaan doonta iyo tanna waa sidoo kale inaad bil walba saddex beri ka soontid qultu waxaan ku yidhi min dhalinyaraha buu ahaa khayr jecel innii anigu la udiiqu waan awoodaa afdal min dalika ay akthar min dalika intaa ka badan baan awoodaa wax ka fiican ayaan awoodaa rasuulka ilaahi qaala waxa uu yidhi markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam fasum sawm yowman maalin soon wa afdir afur yowmeyni laba maalmood oo bishii toban beri soon marka qultu waxaan idhi innii anigu la udiiqu waan awoodaa afdal min dalika intaa ka badan baan awoodaa qaala waxa uu yidhi markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam fasum sawm yowman maalin wa afdir yowman maalin soon maalinna afur ilay diidday inaad laba maalmood afurtid soo ma aha maalinna afur maalinna soon fadalika kaasi markaa waa siyaamu daawuud calayhi assalaam waa siyaamkii nabiyullaahi daawuud weeye wa huwa afdalu siyaami soonkan ugu fadli badanna weeye soon sunno ah ile maalinna waa la soomay maalinna waa la afure qultu waxaan idhi innii anigu udiiqu waan awoodaa afdal min dalika mid kasii fiican oo kaba waa ka badin karaa qaala waxau yidhi laa afdala min dalik kaa wax ka fiican oo ka wanaagsan ma jiro lagama badin karo maalin inaad soontid maalina afurtid lagama badin karo wa fii riwaayatin riwaayad kale qaala waxau yidhi laa sawma soon soon ma jiro qof soomay fawqa wax ka badan sawmi akhi daawuud calayhi assalaam walaalkay nabiyullaahi daawuud soonkiisii soon laga badin kara ma jiro wuxuuna ahaa shatru dahri sanadka barkiisuu ahaa sum soom yowman maalin soon wa afdir afur yowman maalin afur xadiidkan marka macnihiisa guud waxa weeye cabdullaahi ibni camar ibni caas aada iyo aad buu u jeclaa inuu soon ka badiyo nin dhalinyaro ana waa ahaa oo aada iyo aad waxa weeye u jecel cibaadada iyo wanaagga oo firfircoon markuu daca inuu soonkii badiyana markii ugu horreeyey nebigu wuxuu ku booriyey inuu arrintaas ka joogsado maadaama uunan awoodi karaynin ee uu sameeyo inuu maalinna soomo laba maalmoodna afuro inuu markii ugu horreeya wuxuu ku booriyey inuu bishiiba saddex beri ka soomo sida abu hurayraba uu nebigu kula dardaarmo inoo imaan doonto markuu yidhi ka badan baan rabaana waxa uu yidhi maalinna soon laba maalmoodna afur markuu yidhi waa ka badinayaana wuxuu yidhi maalinna soon maalinna afur wax ka badanna ma jiraan lagama badin karo marka intaa waana soomkii nabiyullaahi daawuud riwaayadaha soo socdana ay caddayn doonaan waxaynu marka ka qaadanaynaa xadiidka cabdullaahi ibni camar sida uu jeclaa khayrka oo saxaabi jaliila uu ahaa ayaynu ka qaadanaynaa aad iyo aad buna axaadiitana u bediyey markii dambe oo ragga axaadiita aada u wariyay buu kamid yahay laba waxaynu ka qaadanaynaa macrifatu nabiy sala allahu calay wasalam inuu nebigu si u garanayay macnaha qofka awoodiisa hadha waa caajisayaa qofku oo isaga laftigiisa hadda cabdullahi ibni camar markii uu gaboobay wuxuu oran jiray baa li alla haddaan ruksada nebiga iska qaadan lahaa oo waxa weye markii dambe aad buu caajisay oo qur-aankana waa inoo imaan doontaa inuu maaragtay xataa ad riwaayadaha xadiidka waxaa kamid ahaa inuu qur-aankana u xadeeyey inuu waxa weye saddex hameyn ka badan ka yar uusan ku dhamaynin saddex hameyn ka yar oo macnaha habeenkii toban jus ka badan inuusan akriyin ayuu xadeeyey waawala habeen walba qur-aan ku dhamayn jiray marka waxaa yihi ma awoodi karaysa taa markii dambe marka ayuu aad iyo aad uga shallaayi jiray wuxuu ohan jiray haddaan ruksada nebiga qaadan lahaa markuu weynaaday leanna nebigu wuxuu jeclaa qofka hadduu camal bilaabo inuu ku dhameeyo ounan ka caajisino saas uu waxa weye waktigiisa ku dhamaysto nebigu wuxuu u qadaray markaa sida ugu fiican oo ugu horeysa inay tahay oo qofka uuna samayn karo uuna ka daalaynin hadduu xataa weynaado inuu qofku saddex beri bishii ka soomo sidaasaa ugu wanaagsan oo waxa weeye qofkuna uu samayn kara hadduu awoodi kariya hadduu taas ka badan awoodo laba maalmood inuu afuro maalinna uu soomo ama in laga badiyo ugu dambaynta qofka ugu badan waa inuu maalinna afuraa maalinna soomaa ka badanna waxa weye waa guluwi lama ogola inuu qofku yidhaahdo sababtu waxa weye waa laa saama buyi nebigu man saama alabid qofku yidhaahdo weligay baan soomanaanayaa soon ma aha oo waxa weeye kaasi ma soomin ajarkiisiina halkaas dee khasaara ka imaanaysa marka inuu sunihii waafaqa wey alxadiid athalith watiscuun bacda almia boqol iyo sagaashan iyo saddex can cabdillaahi ibni cumara waa isaga laftigiisa cabdullahi ibni camar cabdullahi ibni camr ibni caas radia allahu canhuma waa xadiidka laftigiisii riwaayadihiisii weye kanaa qaala waxa uu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waxa uu yidhi ina axaba asiyaami ila allah siyaamu daawuud calayhi asalaam ina axaba asiyaami riwaayadda hore waxayd afdal asiyaam marka kan waa axab asiyaam ilaahay soonka uu ugu jecel yahay ay waa bacda ramadaane waxa weeye ilaahay xaggiisa loogu kalkacayl badan yahay waa siyaamu daawuud calayhi asalaam waa soonkii nabiyullahi daawuud wa axaba asalaati ila allah ay salaada leilka wey salaat leilka laga hadlaya salaada sunnaha waa salaatu daawuud calayhi asalaam muxuu samayn jiray marka salaada wuxuu samayn jiray kaana yanaamu nisfa alleyli habeenka barkii waa seexan jiray waya barkii kalena waa qeybin jiray marka wayaquumu thuluthahu waxa weeye qeybtii qeyb buu istaagi jiray thuluth saddex meelooda meel wayanaamu sudusahu haddana markaasuu sudus seexan jiray oo qeyb seexan jiray dambe ayuu seexan jiray macnaha intuu gelinka hore seexdo oo markay tahay lix saac ama toddoba soo kaco oo tukado markuu xoogaa tukado ayuu haddana seexan jiray markaa haddana soo kici jiray oo salaadii subax u kici jiray wa kaana yasuumu yawman wa yufdiru yawman wakaa soomkiina maalinna waa soomi jiray maalinna waa afuri jiray wuxuu kaloo nebigu ku ammaanay nabiyullaahi daawuud hadduu cadowga la kulmana ma carari jirin saddexdaa wanaag buu ku ammaanay salaad wanaagsan soon wanaagsan geesinimo iyo jihaad wanaagsan ayuu ku ammaanay nabiyullahi daawud calayhi salaam marka waxaanu ka qaadanaynaa xadiidkaana soonka ilaahay ugu jecel yahay soon la soomo inuu yahay maalinna in la afuro maalinna la soomo waa soonka sunnaha ahi bacda ramadaan waayo xadiid baa sugnaaday allah subxaana wa tacaala wuxuu ugu jecel yahay cibaado loogu soo dhowaado qofku wixii ilaahay uu ku waajibiyey marka soonka waajibkaa waa waxa ugu horeeya ee waxaa laga hadlayaa soonka sunnaha ah laba waxaynu ka qaadanaynaa inuu qofku hadduu salaatuleyl tukanayo inuu gelinka hore seexdo kabacdi markaas habeenka qeybtiisa dambana uu istaago qeybta dambana markaa haddana uu xoogaa seexdo si uu salaadii subax isagoo waxa weeye awoodi kara u kaco oo u tukado taasa ugu wanaagsan waxaanu kaloo ka qaadanaynaa ana alcibaada cibaadada waxa weeye in la qaybiyo cadaalad oo waxa weeye qofka naftaada aadan ku dilin eeaadan ihmaalinna oo aadan faraha ka qaadin ee lagu dadaalo inaad cibaadadii sida ugu fiican oo nebiga calayhi salaatu wassalaam uu ina baray aynu ula nimaadno sidii nebigu u sameeyey weya cadaaladda oo dhan oo nebigu waatuu yidhi anigu waana soomaa waana afuraa waana seexdaa waana tukadaa dumarkana waa guursadaa faman raqiba can sunnatii falaysa mini marka ruubaaniye iyo lama ogola inuu qofku yidhaahdo cibaado un baan u go-ayaayo adduunyada waan iska daynay allah subxaana waxaynu kaloo ka qaadanaynaa allah subxaana wa tacaala qofka haddii uu cibaadadaasaa ugu dadaalo inuu ilaahay ajir badan siinayo oo ilaahay jeclaanayo oo haddii qofka cibaadadiisa ilaahay jeclaadana ilaahay isagiina waa jeclaanayaa oo addoommada ilaahay buu ka mid noqonayaa alxadiid araabic waa tiscuun bacda almiya boqol iyo sagaashan iyo afar can abi hurayrata radi allahu canhu qaal waxa uu yidhi awsaanii khaliili awsaani wuxuu ii dardaarmay khaliili nebiga i u jeedaa rasuulu llahi sala alla alay slam khaliil waa maxabada meesha ugu sarraysa maxabada waxaa loo qaybayaa toban qaybood qaybta ugu sarraysaa la yidhahdaa khulla khaliili marka kii aan aada u jeclaa wey rasuulu llahi sala alla alay slam baa ii dardaarmay bitalaatin saddex buu ii dardaarmay saddexe maxay yihiin uu u dardaarmay siyaamu ina ha siyaami halaathati ayaamin saddex beri inaan ka soomo min kulli shahrin bil walba weliba xadiidka abidardaa baa caddeeyo ayaam albiidka oo nebigu ayaam albiid ku amray saddex iyo tobanka afar iyo tobanka shan iyo tobanka waa bisha qamariga ah ma aha bisha miilaadiga ah oo waxa weye taariikhda ma aha bisha qamariga ah oo dayaxa ayaa bil walba waxa laga soomayaa saddex iyo tobanka afar iyo tobanka shan iyo tobanka ayaam albiid baa la yihahdaa saddex beri inaan bil walba ka soomo oo xadiidkan waa mutlaq laakin xadiidka abidardaa baa caddeeyey saddexdaa beri inay tahay ayaam albiidka wa ragcatayni laba ragcadood inaan tukado wa ragcatay duxaa duxada waa salaada baraqadii la tukado salaatu alawaabiinna waa la yidhahdaa xadiid kalaana nebigu ku yidhi qofka saddex boqol iyo lixdan xubnood buu ka kooban yahay xubin walbana waxaa laga rabaa sadaqado sadaqo maalin walba waagu beriyo sadaqaa laga rabaa waxaana kaa gudaya intaasoo dhan laba ragcadood barqadii tukatid oo waxa weye salaatu duxada laba waa la tukan karaa afarna waa la tukadaa inta ugu badanoo nebigu tukadayna waxa la waa sideed laakiin labo ama afar ayaa qaalibka ah wa an uutira inaan witriyeeyo oo witriga tukado qabla an anaama inta aana seexan qofkii aan witriga usoo kici karin oo waxa weye intuu seexdo aan soo kici karin waxaa wanaagsan inuu tukado inta uuna seexan sababto waxa weeye haddii witrigii waa la is-amray waxaana la yidhi witriga yaan laga tegin oo ijcaluu aakhira salaatikum witran buu yidhi nebig ka yeela aakhirka salaadiina witri ka dhiga oo culammada qaar baaba qaba inuu waajib yahay oon laga tegi karin sidaa daraaddeed markaa waxaa habboon hadduu qofku usoo kici karo oo salaatuleilka usoo kici karana waa khayr hadduu soo kici karinna inuu waxa weeye uu tukado inta uuna seexan xadiidka marka waxaa ka faa'idaynaa istixbaabu inay sunno tahay saddex beri in bilowba laga soomo waana ayaamulbiidka ayaa lagu dadaalayaa oo xadiidka abidardaa ayaa caddeeyey uu yihi nabiga calayhi salaatusalaam ka soom bil walba haddii aad ka soomaysid waxa weeye saddex beri ayaamulbiidka ka soon marka saasuu nabiga amri jiray calayhi salaatusalaam laba waxaynu ka faa'idaynaa istixbaabu salaati duxaa sunna inay tahay oo lagu dadaalo waxaynu kaloo ka faa'idaynaa witriga in la samayn karo qabla annowm inta aan la seexan in la samayn karo oo xadiidkii caaisha ayaaba caddaynayay inuu nebiga calayhi salaatusalaam witriga ka tukaday intuuna seexan dhexdana ka tukaday habeenkii laakiin markii dambe wuxuu daa'imay aakhirka hameenka gelinka dambe taasa fadli badan oo aada iyo aada u wanaagsan intaa lagu dadaalo ayaa markaa wanaagsan axkaamtaa marka saddexdaa ayuu nebigu u dardaarmay waxa weeye abu hurayra iyo qof walba oo muslima inuu saa ugu dadaalo alxadiid alkhamis watiscuun bacda almia boqol iyo sagaashan iyo shan can moxamed ibn cabad ibn jacfar qaala waxa uu yihi sa'altu waxaan weydiiyey jaabir ibni cabdillaahi waa taabici marka ninkan jaabir buu weydiinaya jaabir baa saxaabiya jaabir ibni cabdillahi baan weydiiyey anaha nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu ma nahyiyey can sawmi yowmi ljumuca inuu nebiga calayhi salatu salaam ma nahyiyey in la soomo maalinta jumcada marka nahyigan loo jeedo can sawmi yowmi aljumuca loo jeedo waxa weeye ay in lagu gaar yeelo waa ifraad in lagaga dhigo jumcaha keliya la soomo qaala waxau yidhi nacam ha nebigu waa nahiyey in jumcada keliya la soomo zaada muslim muslim wuxuu ku ziyaadiyey wa rabu lkacba waxaan ku dhaartay wa rab alkacba ha wa rabbi lkacba kacbada rabbigeedaan ku dhaartay ey ilaahay baan ku dhaartay nebigu waa nahiyey jumcada in soon lagu gaar yeelo xadiidka kusoo socda ayaa sii cadaynaya oo ku xiga waan isku sharaxaynaa alxadiidu asaadis watiscuun bacda almia wey boqol iyo lix boqol iyo sagaashan iyo lix can abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxa yii samictu rasuula allahi sala allahu alay slam yaquul rasuulka ilah ka maqlay odhanaya laa yasuumanna axadukum laa yasuumanna waa nahyi yuuna suumin axadukum qofkiin yowma aljumuca maalinta jumcada ilaa an yasuuma yowman qablahu aw bacdahu ilaa inuu soomo maalin ka horaysa oo khamiista la soomo aw bacdahu ama sabtida la soomo macnaha yuu ku gaar yeelin oo una gaar uga dhigin jumcada marka labadan xadiid waxaynu ka qaadanaynaa annahyu can sawmi yowmi aljumuca mufradan keligii in la soomo oo la yidhaahdo anigu jumcada keliyaan soomaya oon sunno ku gaaryeelayaa lama ogola waxaynu kaloo ka qaadanaynaa jawaazu sawmihi inay bannaan tahay haddii lala xiriiriyo maalinta khamiista ama maalinta sabtidoo ka dambaysa marka qofku wuxuu heli karaa inuu soomo maalinta khamiista iyo jumcada isku daro ama uu soomo jumcada iyo sabtida qofkaasi waa kee waa qofkii awal aan soon joogto a soomaynin hadduu laakiin awal qofku maalinna soomi jiray maalinna afuri jiray oo maalintiisii soonka ay jumcada kusoo beeganto oo niyadiisu ay tahay soonkiisii sunnaha ahaa waa loo ogolya ee waxaa la diidaya waxa weeye inaad tiraahi jumcada keliya ayaan soon ku gaaryeelayaa labada qaada waxay yidhahdeen sidoo kale waxaa la mida inuu yidhaahdo qofku hameenka jumcada keliyaan salaatuleil u kacayaa iyaduna waa la mid oo waxaa la rabaa jumcada in maalmaha kale ay ka mid tahay xagga cibaadada wixii shareecadu u gaar yeeshay sida khudbada iyo jumcada iyo salliga nebigoo la badiye iyo waxa weye waxyaalihii gaarka ahaa oo shareecadu caddaysay mooye alxadiid asaabici watiscuun bacda almia boqol iyo sagaashan iyo toddobo can abi cabdillah an can abi cubayd mawla ibn azhar wa ismuhu magaciisana waxaa la yihahdaa sacad ibn cubayd ayaa la yihahdaa qaala waxa uu yihi waa taabici marka shahidtu waxaan xaadiray buu yihi alciida maalintii ciida ayaan xaadiray maca cumar ibn alkhadaab markuu cumar ibn alkhadaab oo amiirka ahaa radia allahu canhu fa qaala markaasuu cumar dadkii u khudbeeye wuxuu yihi haadaani yowmaani labadan maalmood ay labada maalmood oo ciidda ah oo macnaha waa kalaamka cumar ciidda axad alciideyn ayuu saa leeyahay macnaha ama ciiddi ramadaanka ha noqoto ama ciidi kale haadaani yowmaani labadan maalmood nahaa rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi waa nahiyey can siyaamihimaa in la soomo waa nahiyey maxay yihiin yowmu yowmu fidrikum maalinta aada waxa weeye ka afuraysaan min siyaamikum waa maalintii ciidda soonkii ciidda walyowmu alaakhar maalinta kalena waxa weeye ta'kuluuna aada cunaysaan min nusukikum waa maalintii udxiyada oo macnaha ciidda udxiyada iyo ciidda ramadaanka labadaa maalmood ayuu u jeedaa waa labada ciideynka waa nahiyey nabiga calayhi salaatu wassalaam oo wuxuu yidhi aslanba lama soomi karo xataa soon waajibaan la soomi karin qabaan la soomi karin sunnaan la soomi karin wax haba yaraatee lama ogola laakin jumcadu waa ka duwan yahay hadda jumcahoo kale soon qaba-a qofku waa soomi karaa oo niyo qaba-a waa soomi karaa laakin aslanba waxaan la ogolayn inuu qofku soomo soon waxa weye maalinta ciideynka taas waa la diiday oo waxa weye nahyigaas ayaa ku soo aroorayoo lama ogola sababta loo diidayna waaba xadiidkaa caddeeyey oo dee laba maalmood weeye oo maalinta ciidda ramadaankana bishii ramadaan oo dhan baa lasoo soomanaayo waa la afuraya oo waxay maalintaas waa ciid wey waa la afuray maalintan dambena udxiyadii baa la cunaya oo waxa weeye xajkii markii la gutiyey udxiyadii baa la qarayaa oo hadyigii baa la cunaya waxaan ka faaidayna marka xadiidka taxriimu sawmi yawm alciidayn maalin labada maalmood oo ciidda inay xaaraam tahay soonkoodu oon qofna loo ogolayn meeshuu doona ha jooge waxaanu kaloo ka faa'idaynaa sababta soonka loogu diiday ha culamadu waxay yidhahdeen hadduu xataa qofku yidhahdo waa soomayaa soonkiisaas ma xirmayo waana baatil oo waxa weye waxba kama jiraan soonkiisaas isaga unbaa gaajo isku dilay waka waxaanu kaloo ka faa'idaynaa inay maaragtay khudbada oo maalmaha ciid oo kale in dadka loo khudbeeyo inay sunno tahay oo diintooda la baro oo lagu waaniyo wixii anfacayo alxadiid athaamin watiscuun bacda almia boqol iyo sagaashan iyo sideed can abi saciid alkhudriy radia allahu canhu qaal abi saciid alkhudri waxa uu yihi nahaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulku ilahi waxau nahiyey can sawmi yowmeyni laba maalmood soonkood labadaa maalmood maxay yihiin annaxri waa maalinta naxriga waa maalinta ciidda xajka annaxri yowma naxri waalfidri waa maalinta ciidda soonka labadaa maalmood waa labadii ciidda labadaa marka xadiidka hore la macno yihiin laba kalena waa nahyo laba labis laba qaab oo dharka loo xirtana nebigu waa nahye oo maxay yihiin wa can ijtimaali samaa qofku inuu maro inta isku duuduudo macal gacmihii gashado hoos uu go- keliya intuu huwado hoosna waxba ka qabin gacmihiina hoos gashado uu yidhaahdo markaa waa soconaya ama dadkii waa la joogaya gacantiisa keliya kor hadduu u qaado cawradiisi waa muuqanaysa marka lama ogola marada saa in la isugu duuduubo qofku waa inuu maro hoos ka xirtaa ama waxa weye hal mara hadduu haysto hoos inuu ka xirto gacmahana soo bixiyo ijtimaali samaa baa la yidhahdaa marka waa inuu maro keliya isku duuduubo huwado oo waxa weeye sida qofku markuu seexanayo kale hal go- hadduu isku duuduubo inaad tidhaha dadkii baan ku dhex joogaya anoo hal mar inta isku duuduubay gacmihiina hoosgeliyey taana waa nahiyey nebigu iyo wa an yaxtabiya arajulu ninku inuu doonyeysto fii tawbin waaxid hal mara inuu ku doonyeysto doonyeysiga waxaa la yidhahdaa inuu qofkii hal go- buu matalan haystaa go-iibuu intuu dhabarka saaray oo waday oo barida dhulka dhigoo lugahana kor taagay ayuu saas waxa weye jilbaha ugu xirtay go-i doonyeysiga waxay soomaalidu yidhahdaan wey oo waxa weeye marada labada jilibtaa loogu soo xirto oo jilbaha kor loo qaado oo baridana dhulka la saaro doonyeysigaa soomaalidu taraada taasna nebigu waa nahiyey leannahu sababtu maxay tahay cawradiisii baa muuqanaysa oo qofka soo dul istaagaa cawradiisii buu arkay leanna waxa weeye hoos mara kama qabo taana waa la nahiyey laakiin haddii uu hoos mara ka qabo oo markaa doonyeysto lama nahiyin oo doonyeysi u kudhici nahyi u ku dhici mayo taana nebigu waa nahiyey wa can isalaati laba salaadoodna nebigu waa nahiyey wa can isalaati bacda subxi wa bacda alcasri labadaasna horey baynu usoo marnay inuu nebigu nahiyey oo waxa weeye kitaabu salaa ayaynu kusoo marnay marka saddex arrimood ba xadiidkaana keenay laba maalmood ciid laba maalmood soonkood la inoo diiday waa labada ciideynka laba labisoo la inoo diiday oo marada in la hulaabto ama la doonyeysto hal maro iyo laba salaadood in la tukado oo ah bacda alcasri iyo bacda subxi qaala almualif waxau yidhi akhrajahu muslim bitamaamihi muslim baa soo saaray wa akhraja albukhaariyu waxa weeye asawma faqad soonka keliya ayuu imaamu albukhaari soo saaray laakin inta kalena waa wariyey imaamu albukhaari waxa weye sida culamadu cadeeyeen waa wariyey oo baabab kale ayuu ku wariyey waay halkaa markaa xadiidkana saddexdaa xukum ayuu ina baraya annahyu awalan in laynaga nahyey in waxa weye can hadihi alashyaa oo lix nooca laba maalmood soonkood laba nooc oo dharka loo xirto laba salaadood oo la tukado oo kule aynu soo marnay oo salaadahana waynu soo sheegnay taxiyatulmasjid ayaa ka baxaya salaadihii dawaatu lasbaab ahaa ayaa ka baxaya waxaynu kaloo ka faa'ideynaa ha an sawmi waa sax waxaynu kaloo ka faa'ideynaa sida loo ilaaliyey oo sharcigu u ilaaliyay dadka waxa weeye xataa akhlaaqdooda iyo diintooda wax walba sida loo ilaaliyo leanno dharkaan saan loo xiranayo akhlaaqdii iyo wanaaggii baa ku jira alxadiiث الtaasic وatiscuun bacd almiئa boqol iyo sagaashan iyo sagaal can abi saciid اlqudriy radi allahu canhu qaal waxa uu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahi waxa uu yihi man saama yowman fi sabiili اllah man ruuxii saama sooma yowman maalin fi sabiili اllah ay jihaad isagoo ku jira jidka ilaahay ku jihaadaya sooma bacad allahu wajhahu can innaari sabciina khariifan bacada ay baacada weye wuu ka fogeeyaa ilaahay waxa uu ka fogeeyaa wajhahu wejigiisa min an can innaari naarta ayuu ka fogeeyaa sabciina khariifan ay toddobaatan sana baa laga wadaa khariifku waa dayrta laakiin ka dayr ka dayr ayaa laga wadaayo sanada qawlkan markaa xadiidka fii sabiilillahida ayaa laba tafsiir ku jiraano culamada qaar waxay yihahdeen xadiidkaani khaas waxa uu ku yahay aljihaad fi sabiil illah qaarna waxay yidhahdeen maya a qofka ilaahay daraadi u sooma marka xadiidku jihaadka ayuu ka hadlayaa sida uu dhaahir ku yahay oo fi sabiil illahi waxaa la yihahdaa qofkii jihaad ku jira ayaa la yihahdaa cibaadaduna waa tahay fi sabiil illah laakin istilaaxa caamka waxa weye taas ayuun baa loo jeeda marka waxaynu ka faa'ideynaa xadiidka qofku inuu soomi karo isagoo jihaad ku jira laakiin xadiid kale baa sugnaadayo sidii fatximaka oo kale iyo nabiga calayhi salatu salaam uu yidhi cadowgiina beri la kulmaysaane maanta afura si aad usii xoogsataan marka culimmadu waxay yidhahdeen waa sunne in la soomo qofku haddii uu jihaad ku jiro hadduuna ka daciifaynin waxa weeye jihaadkii laakiin haddii ay imaamkii amro in la afuro waxa weeye waa in la afuraa oo maslaxada ay keento khulaasada marka soonka sunnaha waxa weeye dhowr arrimood nebigu waa inagu booriyey oo waxa weeye sunanka ah ilaa iyo lix ilaa iyo waxa weeye toddoba ayaa sugnaatay ko lix beri in soonka laga dambaysiiyo oo sitata shawaal bale nebigu waxa uu yihi oo shiiku hadda ma wada keenin laakiin waan soo khulaasaynayna nebigu wuxuu yihi man saama ramadaan qofkii ramadaan sooma uma atbacahu sita min shawaal ka siyaami dahri wey fakaanamaa saama dahr taas lixdaa beri waa shawaal oo in lagu daro waxa weeye lixdaa beri marka waana la israacin karaa waana la kala geygeyn karaa waxa weye wax dhibaataa male taasi waa ko wuxuu kaloo nebiguna amray in oo inagu booriyey in waxa weeye qofku uu soomkii badiyo bil walba uu saddex beri ka soomo sida xadiidka haddayna soo maray ayaam albiidka weliba laga soomo wuxuu kaloo inagu booriyey qofkii inuu uu nebigu samayn jiray maalinta isniinta iyo maalinta khamiista inuu soomi jiro oo badin jiray soonkooda oo maalinta isniintana uu yidhi waa maalintaan dhashay maalinta khamiistana acmaashaa la kor qaada afar wuxuu nebigu inagu booriyey qofkii awoodi kara maalinna inuu soomo maalinna u afuro taasna way banaan tahay shan wuxuu inagu booriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam siyaamu yowma carafa oo wuxuu yidhi sanadkii tegey baa la isugu dembi dhaafaa iyo sanad soo socda lix wuxuu inagu booriyey yowma cashuura maalinta shahrullahi almuxaram ay tahay ee tobanka waa maalintii nabiyullaahi muusa la badbaadiyey fircoonna la halaagay ilaa lixdaa arrimood soonkooda in la soomo waxa weeye waa sunne adilaana ku sugnaatay wuxuu inaga nahiyey marka nabiga calayhi salaatu asalaam yowma alciidayn waa nahyi baa kusoo aroor lama ogola waa xaaraam wey waa lainoo diiday wuxuu kaloo inaga nahiyey siyaam alabad inuu yidhahdo qofku weligay baa soomayaa oo maalin walba waa soomanaanayaa waa inoo diiday wuxuu kaloo inaga nahayey jumcada in soon lagu gaar yeelo oo la yidhaha qofku anugu jumcada keliya ayaan soomayaa wuxuu kaloo inaga nahiyey in sabtida soon lagu gaar yeelo ilaa inaad maalin ka horeyso sidii jumcadoo kale ama maalin ka dambeeya ku dartid mooye iyadana waa lainoo diiday oo nebigu waa inaga nahiyey waxaa kaloo lainaga nahiyey waxaa kaloo ku sugnaaday macnaha khaas dumarka ugu sugnaaday oo nebigu ka nahiyey oo yidhi uma banaana gabadha muslimadda inay soonto soon sunno ah iyadoo ninkeedii joogo ilaa inuu idmo mooye ay ka idin qaadato waxaa kaloo laynaga nahay la is-amray haddii jihaadka lagu jiro in haddii maslaxad ay keento imaamkii uu amro in la afuro intaas weeye soonka sunankaa oo layna amray iyo kan la inoo diiday oo laynaga nahayey arrimahaas ayay kusoo dhammaanayaan khulaasada wallahu aclam baabu laylat alqadr baabkan waa baabkii saddexaad oo soonka laylatulqadrigu ka hadlaya allah subxaana watacaala waatuu yihi inaa anzalnaahu fi laylati alqadri wama adraaka ma laylat lqadri laylat lqadri khayru min alfi shahr tanazlu lmalaa'ikatu wاlruux marka laylatulqadrigu waa hameen ramadaanka ku jira waa hameenka waxa weeye ka khayr badan kun sano kun sanona markii loo qaybiyo labiyi to waxa weye sideetan iyo saddex sano iyo saddex bilood iyo maalmood marka axaadiista kusoo aroortay ayuu baabkaana shiiku u baabeeyey alxadiid almiatayn waa xadi alxadiid almiatayn waxa weeye waa xadiidka ha almiatan macnaha laba laba boqol xadiid almiatan xadiidka laba boqol dhamaystiray xadiidka laba boqolaad wey waxau yihi can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma cabdillahi bni cumar waxa weye ana rasul ana rijaala rag min asxaabi nabiy sala allahu calay wasalam saxaabadii nebiga ka mid ah ayaa uruu waxaa la tusiyey waa ru'ye laylata alqadri hameenkii laylata alqadrigay ku riyoodeen filmanaami iyagoo waxaweye ku riyooday ayaa ruya lagu tusiyey inay tahay fi sabci alawaakhir toddobada dambe inay tahay ayay ku riyoodeen fa qaala waxau yihi rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam araa waxaan arkaa ru'yaakum ru'yadiinaani qad tawaada'at ay tawaafaqat inay isku waafaqday fi sabci alawaakhir toddobada dambe faman kaana minkum inahaa ru'ya xaq ayaa soo aroortay faman kaana minkum mutaxariha qofkii doonayo inuu ku dadaalo falyataxarahaa ha ku dadaalo fi sabci alawaakhir toddobada dambe qofkii doonaya inuu ku dadaalo laytulqadrigii toddobada dambe ha ku dadaalo waka marka halkan saxaabadii waa riyoodeen rag saxaabadii ka mid a ku riyooday inay toddobada beriyo dambe tahay nebigii markay u sheegeen calayhi salaatusalaam buu u iqraariyo wuxuu yidhi waxaan arkaa ru'yadaani inay isku waafaqday dadka mu'miniintana hadday wax ku riyoodaan oo riyadoodu ay wax isku waafaqdo xaq bay xaq bay noqotaa xaq bay u badan taha laakiin daliil laga qaadan mayo oo axkaam lagama qaatee iqraarka nebigaa laga qaadanaya nebigaa qiray oo u qiray inay tahay macnaha ru'yo xaqa oo waxa weeye ay toddobadaa berioo dambe oo ku jiro hameenka laylatulqadri oo wixii nebiga ka soo haray nebiga ru'yadiisu iyadu waa waxyi wey oo xadiid baa sugnaaday ru'ya alambiyaai waxyun ru'yada nebiyadu inay waxyi tahay laakiin wixii nebiga ka soo haray oo muslimiina ru'yadoodu waxa weeye waa ru'yo wanaagsan oo xaq ah haddii ay waxa weeye ru'yadii min allah oo saddex baa loo qeybiyaayo aru'yadu saddex bay uqeybsantaa ru'ya min allah oo mubashiraada oo ilaahay xaggii ka timaada oo qofka mu'minkaa uu arko ama loo arko iyo waxa weeye iska maaragtay wax qarow iyo waxaas iyo ah marka wixii wanaagsan saasaa loo qaadanayaa laakiin axkaam laga qaadan mayo oo waxa waa bishaaro un wey marka middaan laakiin nebiga iqraarkiisa ayaa xukumka laga qaadanayaayo toddobada beriyo dambe inay ku jirto ayaynu waxaweye qaadanayn xadiidka ku xigana waa la mid alxadiidu alwaaxid bacda almi'atain xadiidka koowaad bacda laba boqol laba boqol iyo kowa can caaishata radi allahu canha waxaa laga weri ana rasuula allahi sal ly slam qaala inuu yidhi taxarow ku dadaala laylata alqadri hameenka laylata alqadriga waxaad ku dadaashaan fi lwitri macnaha hameynada witriga a ku dadaala oo waxa weeye tobanka beri oo dambe oo min alcashri alawaakir hameynada witrigaa oo tobanka beri oo dambe ah ku dadaalo ka raadiye iltamasuha halkaa ka raadiye marka xadiidkaana wuxuu inoo sii caddeeyey toddobadii beri oo la sheegay oo toddobada beri oo dambe inay hameynada loo jeedo inuu yahay hameynada witrigaa marka waxa weeye sariix hameyn witriya unbuu noqonaya witrigana waxaa loo jeeda waa hameenka koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddoba iyo labaatanka sagaal iyo labaatanka hameenada tiradaa isdheer ayuu noqonayaa witrigu tobankan beri oo dambuuna ku jira marka qofkii hadduu tobanka beriba dadaalo waxa weye markaas habeenkii waa waafaqay waxaynu marka ka qaadanaynaa labadan xadiid waxa weeye fadliga iyo wanaagga uu leeyahay habeenka laylatulqadrigu kun kun waxa weeye kun bilood buu ka fadli badan yahay siddeetan iyo saddex sano iyo ziyaado ayuu ka fadli badan yahay oo ajar badan baad ka helaysaa in lagu dadaalaa la rabaa marka ana allaha subxaana wa tacaala waxaynu kaloo ka faa'ideynaa allah inuu waxa weye xikmadiisa iyo raxmadiisa habeenkan laylatulqadriga waa inaga qariyey leannahu haddii layna yaraado habeen mucayana qofku habeenkaa unbuu dadaali lahaa habeenada kalena dee cibaadadii baa ka yaraan lahayd marka sidaas daraaddeed in mar walba la dadaalaa la rabaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa inuu habeenadaasi ru'yada saalixada oo wanaagsan oo xaqa habeenadaa dambe inuu ku jiro nebiguna uu yidhi weliba witriguu ku jiraa marka in laga dalba halkaa oo laga daa laga raadiyo waxaynu kaloo ka faa'ideynaa in lagu dadaalo oo waxa weeye hameenadaas witrigaa cibaadada la badiyo waa hameenada aad u fadli badan wuxuu leeyahay sheikh islam ibnu taymiya raximah allahu tacaala tobanka beri oo ugu dambeeya oo cashiru dilxija cashru ramadaan cashru dilxija maalmaheeda tobankaa beri baa sanadka ugu fadli badan waa xajka tobanka beri oo waxa weeye dilxija ayaamu dilxija oo macnaha tobanka beri oo ugu horeeya ayaa ugu fadli badan hameynadana waxaa ugu fadli badan tobanka hameen oo ugu dambeeya ramadaan oo leylatulqadri uu ku jiro saas ayay nusuustu wada caddaynaysaa marka waa aad iyo aad in loogu dadaalo ayaa habboon alxadiid athani bacd almiatain laba boqol iyo laba xadiidka can abi saciid alkhudriy radi allahu canhu abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sal ly slam rasuulka ilaahi kaana waxau ahaa yactakifu mid ictikaafay oo waxa weeye wuu ictikaafay fi lcashri alawsat tobanka beri oo dhexe buu ictikaafay min ramadaan tobanka beri oo dhexe ayuu ictikaafay factakafa caaman macnaha markiisi hore wuxuu ahaan jiray nabiga calayh salat salaam tobanka beri oo dhexe buu ictikaafi jiray sanad ayuu wuxuu ictikaafay marka tobankii dhexe markuu ictikaafay ragna la ictikaafeen xataa idaa kaana ilaa uu soo gaaray laylata ixdaa wa cishriin hameenkii koob iyo labaatanka oo uu ka bixi lahaa wahiya allayla waa hameenkii allatii hameenkaasoo yakhruju waxa weye min sabiixatiha uu subaxdii ka bixi lahaa ictikaafi ictikaafkiisa uu dhamayn lahaa leanna toban beri buu ictikaafi jira ayuu qaala waxa uu yidhi man kaana ictakafa maci qofkii ila ictikaafay falyactakif ha ictikaafo fi lcashri alawaakir tobanka beri oo dambe faqad waxaa xaqiiqaa uriitu waa la itusiiyey haadihi alleyla hameenkan leylatuqadriga waa la itusiyey huma unsit unsituhaa waa la ilowsiiyey oo nebiga inta la tusiyey oo rabay inuu saxaabada u sheegaa laba nin oo murmayo kusoo baxay baa la yidhi intuu labadii nin kala maslaxayey ayaa la ilowsiiyey waqad ra'aytunii waxaan is arkay buu yidhi oon calaamadihii aan is arkay ka mid ahaa asjudu anoo ku sujuudaya fii maa-in watiin biyo iyo dhoobo anoo ku sujuudaya min sabiixatihaa subaxdeeda oo ayaan is arka qaala waxa uu yidhi markaa nebigu faltamisuuhaa ka raadiya fi lcashri alawaakhir tobanka dambe waltamisuuhaa kana raadiya khaasatan fii kulli witrin haminada witriga ah qaala abu saciid waxau yidhi famatarat asamaa famatarat asamaau samadii baa roob di'isay tilka leyla hameenkaas koob iyo labaatanka ahaa ayaa roob da-ay wa kaana almasjidu masjidkuna wuxuu ahaa calaa cariishin cariish buu iska ahaayo tirniig iyo waxaa lama aqoono waa soo darooray fa wakafa almasjid masjidkii baa darooray oo biyihii soo daayey fa absartu waxaan eegay buu yidhi oon arkay fa absarat caynaaya indhahaygu waxay arkeen rasuula allahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahay oo ku sujuuday calaa jabhatihi macnaha wejigiisa ay ku taallo markuu salaadiina tujiyey atharu lmaa'i watiin oo dhoobo iyo biyo ku sujuuday goormay ahayd marka min subxi subaxdii bay ahayd ixdaa wa cishriin koob iyo labaatanaad saa daraaddeed ba abu saciid iyo ragga ku raacay waxay ku tageen inay tahay laylatulqadrigu hameenka koob iyo labaatanka sababtu waxay dhahan calaamadaasaan u aragnay nebiga calayhi salaatu wasalaamna waxa weeye wuxa uu ku sujuuday dhoobo iyo waxa weeye biyo isagaana na yidhi habeenkaas waxaan is arkay anoo ku sujuudaya dhoobo iyo biyo sidaa daraaddeed markaa ayay odhan jireen hameenkaasi weeye hameenka leylatulqadrigu marka xadiidka maxaa laga qaadanaya calaamad horta kow in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ictikaafi jiray tobanka dhexe kabacdi laakiin tobankaa dambe ayuu daa'imay oo sida inoo imaan doonta axaadiisa caaisha aynu arki doono tobanka dambe uu markii dambe daa'imi jiray waxaynu kaloo ka qaadanaynaa nebiga calayhi salatu salaam hameenkaa in la tusiyey oo loo waxyooday kabacdina la ilowsiiyey oo la kor qaaday waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inay tahay hameenkaasi waxa weeye ku jirto tobanka beri oo dambe weliba witriga inay ku jirto nebigana waxaynu kaloo ka qaadanaynaa in hameenkaas calaamadii nebiga uu sheegay hameenkaa koob iyo labaatanka inay noqotay laakiin way dhici kartaa inay markaa koob iyo labaatanka ahayd laakiin sanad walba inay koob iyo labaatanka noqonaysa daliil looma hayo marka waxaan dadku ay yidhahdaan koob iyo labaatanka iyo toddoba iyo labaatanka ay dadaalaan keliya daliil looma hayo sida saxiixa waxa weeye waa iltamisuuha fi lcashri alawaakhir tobanka beri oo dambe ku dadaala waxaynu kaloo ka qaadanaynaa sifadii masjidka nabiga calayhi salatu salaam inuu cariish ahaa oo uunan tirniig iyo waxaa lahayn oo soo dirooray ayaynu ka qaadanaynaa baabulictikaaf baabka ugu dambeeya kitaabka soomka uu ku keenay oo afraad waxa weeye waa alictikaaf ictikaafka waxaa la yidhahdaa waa iqaamat lmasjid in masaajidka lagu nagaado ayaa la yidha asalkiisa luuqada waxaa lagu yidhahdaa ictikaaf luzuumu shay-i ha in naftu wax lagu nageysiiyo meel aada laasimtid laakiin hadda sharciyan waxaa loo jeedaa sida ilaahay uu yidhi wa antum caakifuuna fi lmasaajid macnaha waxaa loo jeedaa inaad masaajidka ku nagaatid liajli alcibaada inaad ugu nagaatid xukum xikmadda ku jirtana waxa weeye waa arrintaas dee aada iyo aada u wanaagsan oo waxa weeye cibaado ah oo waxa weeye adduunyada laga go-ayo oo markaas cibaado loo go-ayo ama xukumkiisu waa sunne oo qofna waajib kuma aha qofkii waa mustaxabi weye xukumkiisu oo qofku inuu la yimaado isay u wanaagsan tahay amaa xaggee lagu samaynayaa waa laisku khilaafsan yahay oo masaajida waa laisku khilaafsan yahay oo qowlkaa wa antum caakifuuna fi lmasaajid ayaa laisku khilaafay oo culamada qaar waxay yidhahdeen waa masaajid oo dhan qaarna waxay yidhahdeen maya waxa weeye waa saddexda masaajid masaajidka nabiga calayhi salatu asalaam madiina iyo xaramka iyo baytul aqsa xadiid baana qowlkaas ayidaya oo nebiga calayhi salatu salaam uu yidhi lactikaafa ilaa fi lmasaajid athalaatha saddexdaa masaajid waxaan ahayn laguma ictikaafi karo culimmaduuna khilaaf badan ayaa ku jira oo waxa weeye ay isku khilaafsan yihiin alxadiidu athalit bacd almiatain laba boqol iyo laba xadiidka can caaishata radi allahu canha qa waxaa laga weri ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay kaana yactakifu u ictikaafi jiray min alcashiri alawaakhir tobanka berioo dambe oo min ramadaan ramadaan ka ahaaday xataa tawafaahu allahu tacaala waa xadiidkaas markaynu soo marnay xadiidkaas aynu hadda sharaxaynay waa abu saciid waxa weeye tobankii dhexe u ictikaafay markii dambena uu yihi tobanka beriyo dambe halayla ictikaafay intii ka dambeysay nebigu tobanka d tobanka dambe ayuu daa'imay marka waxay tihi kaana yactakifu waa ictikaafi jiray min alcashri alawaakhir tobanka dambe oo min ramadaan xataa tawafaahu allahu tacaala ilaa ilaahay uu ka oofsado nebigu dhintay uma kabacdi markaa ictakafa waxaa ictikaafay aswaajuhu dumarkiisii oy caisha ka mid tahay min bacdihi gadaalki wa fii lafdin lafdi kale waxau ahaa kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam yactakifu waa ictikaafi jiray fi kuli ramadaan ramadaan kasta fa idaa salla alghadaata salaada subax haddii uu tukado jaa'a waxa uu imaan jiray makaanahu booskiisii aladi ictakafa fiihi meeshii uu ku ictikaafayey oo nebigu waxaa dhaqankiisu markuu ictikaafayo khaymad yara sida ay waxa weeye bukhaari kulli warinayaan ayaa waxa weeye loo dhisi jiray teendha yara masaajidka gees dhinaciisa oo gudaha ah halkaasuu ku ictikaafi jiray wuxuuna bilaabi jiray salaada subax markuu tukaduu geli jiray oo laga baxo salaada subax cibaadadiisaas u taagnaan jiray maalin iyo hameynba salaadahaana dadku tujin jiray halkaa ayuu ku cibaadaysan jiray saxaabaduna qof walba saas oo kale ayuu samayn jiray xadiidkan marka waxaa laga faa'iidaya kow marka ugu horeysa mashruuciyat lictikaaf ina khilaafna kuma jira masaajidka nabiga in lou ictikaafi karo ee waxaa la isku haya waa masaajida kale saddexdaa masaajid khilaaf kuma jiro in lagu ictikaafi karo xaramka iyo masaajidka nebiga alay slat slaam madiina iyo baytulmaqdis laakiin waxa la isku hayo khilaafka ku jira waa masaajida kale laba waxaynu ka faa'iideynaa faa'idada iyo tamarada ka imaanaysa ictikaafka waxa weeye qofku culamadu waxay yidhahdeen waa inuu qofku adduunyada iyo mashquulkeeda uu ka go-o uu cibaado u go-o oo waxa weye cibaadada ku dadaalo ayaa la rabaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa ictikaafu nabiy sala allahu alay wasalam inuu sugnaaday oo waxa weeye aakhir xayaatihi inuu tobanka beri oo dambe u joogteeyey waxaynu ka faa'iideynaa marka oo kale ictikaafku inuu sunno yahay mustamira ilaa yawmi alqiyaama leannahu naski ma gelin oo nebigii isagoo samaynaya ayuu ka bacdi markaa dhintay iyadoon la bedelin waxaynu kaloo ka faa'ideynaa waqtu dukuuli lmuctakif marka uu bilaabanayo ictikaafku waa bacda salaad subax markii uu saa u tukado ayuu waxa weye bilaabayaa waxa uuna dhammaanayaa maalinta ciidda markii la yidhaahdo bishii waa dhalatay oo salaada makrib la tukado ayuu gurigiisa aadayaa waxaynu kaloo ka faa'iideynaa oo laga qaadanaya inay dumarku ictikaafi karaan oo ay u bannaan tahay wuxuu yidhahdaa sheikh alalbani raximah allahu tacaala markuu caddaynayo arrintaasi waxay ku xiran tahay biidni azwaajina macnaha inay raggoodii u idmaan oo u ogolaadaan iyo ciddii mas-uul ka ahayd waka alxadiid araabic bacda almiatain laba boqol iyo afar xadiidka can caaishata radi allahu canha waxaa laga wariyay annaha kaanat annahaa iyadu kaanat waxay ahayd turajilu mid u shallaysa annabiya sala allahu alayh waali wasalam nebiga ayay u shallayn jidhay wa hiya xaa'idun iyadoo xayd qabta oo gurigeeda ku jirta wa huwa muctakifun isaguna uu ictikaafayo fi lmasjid masaajidka ku ictikaafayo wa hiya fii xujratiha iyaduna qolkeeda ay ku jirto yunaawiruhaa ra'suhu madaxiisa ayuu u dhiibi jiray caaisha guriga ay deganayd qolkeeda masaajidku ku dheganaa albaab yar iyo daaqad iyo waxbaa u furaa madaxu inta uga dhiiba daaqadda ayay u dhaqi jirtay oo u shallayn jidhay oo waxa weeye u habayn jidhay oo waxa weeye maadaama uu halkaa ku jiro tobankaa beri uuna soo baxaynin wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd wa kaana laa yadkhulu lbeyta guriga ma soo geli jirin ilaa lixaajati linsaani dan uu dadka uga qabanayo mooye isagu ma soo geli jirin guriga oo wuxuu ku sugnaan jiray masaajidka wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd anna caaishata qaalat waxay tidhi iyada lafteeda iska warrantay iyadoo ictikaafaysa in kuntu la adkhulu albeyt lilxaaja macnaha guriga waxaan usoo geli jiray xaaje iyo dan un riwaayadaha qaar waxayd inii kuntu laa adkhulu lbeyta ila lixaaja marka macnuu waxa weeye guriga waxaan usoo geli jiray keliya lilxaaja dan baan usoo geli jiray walmariidu kii jirradaana fiihi uu guriga ku jiro oo qof qaraabadiiyo jiran iyo guriga jiifo famaa as'alu ma weydiin jiray dantiisa ma weydiin jirin canhu waxba ma weydiin jirin oo waxaba lama joogi jirin oo ma waraysan jirin ilaa wa anaa maara aniga oo dhaafaya mooye oo macnaha inaan wax kale ku mashquulay d inaan wax kale ku mashquulsho ayay diidaysaa marka warsee tahay markaasii hore u gudbaysa oo waxa weeye ictikaafkeedii cibaadadeedii wadanaysaa leannahu qofka muctakidkaa cibaaduu ku jira isagoo cibaadadii ku jira marka inuu dano kale iyo galo lama rabo marka hadalkii waa bannaan yahay oo qofkii qof waa la hadli karaa laakiin waxaa la rabaa inuusan qofkii la fadhiisan oo la sheekaysan ee waxa weeye uu horay uga sii gudbo wa xadiidka marka waxaan ka faa'iidaynaa ko ana alictikaaf laa yamnacu inuunan ictikaafku mancinaynin inuu qofku timaha shallaysto inuu qubaysto inuu waxa weye madaxa dhaqdo wax mancinaya ma jiraan oo way bannaan tahay annahu laa ba'sa waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa wax dhibaata inayna lahayn qofka dumarka oo waxa weeye xaydka qabta inay ninkeeda timaha u shallayn kadho inay waxa weye maaragtay taaban kadho inay wax dhibaataa lahayn isagoo ictikaaf ku jira xataa waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa ictikaafku laa yakunu ila fi lmasjid masaajid meelaan ahayn ictikaaf kuma ansaxayo weliba sunankiisana waxaa ka mid a qofku inuu sooman yahay oo maalintiina soomo waxaynu kaloo ka faa'idaynaa qofka muctakidka inuuna masaajidka ka baxaynin ilaa dan muhiima mooye oo oonan meelo fogfog iyo aadaynin waxaynu kaloo ka faa'idaynaa qofka jirkiisa qeyb ka mid a haddii uu masaajidka ka saaro gacan iyo madaxa iyo lug iyo inayna ictikaafkii waxba u dhimaynin leannao nebigu madaxiisii qolka caaisho ayuu geliyey waxaynu kaloo ka faa'idaynaa inay aada iyo aada u muhiim tahay qofku inuu waxa weeye ku dadaalo cibaadadiisaas inuusan wax kale kaga mashquulin alxadiid alkhamis bacda almi-atain laba boqol iyo shan xadiidka ah waxa uu ka hadlayaa xadiidkaana iyadoon ahayn soon in la ictikaafi karo oo nader lagu samayn karo ictikaafka can cumar bn khadaab radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala waxa uu yidhi qultu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inii anigu nadartu waxaana inii kuntu nadartu fi ljaahiliya inii anigu kuntu waxaan ahaa nadartu mid nadray fi ljaahiliya ay qabla alislaam intaanan islaamin an actakifa inaan ku ictikaafo laylatan hameen wa fii riwaayatin yowman maalin fi lmasjid masaajidka ay fi lmasjid alxaraam inaan ku ictikaafo fi lmasjid alxaraam ayaa nadiray kabacdina waa islaamay maxaan sameeyaa marka qabla alislaam buu ahaa nadarka qaala nebigu wuxuu yidhi fa awfi binadrika nadarkaaga oofiyo ictikaaf hadda leanna waa cibaado oo xadiid kaleu nebigu ku yidhi qofkii nadra cibaado ha oofiyo qaala waxa uu yidhi mualifku walam yadkur bacda aruwaati yowman walaa laylah hameen iyo maalin midna ma ay sheegin ruwaadda qaarkood laakiin ruwaadaha qaar baa caddaynaya inuu ictikaafay kabacdi markaa cumar hameen iyo maalin halkaana waxaan ka qaadanaynaa in la nadri karo oo waxa weeye ictikaafku waa cibaade inuu qofku nader hadduu ku galo inuu oofinayo oo waxa weeye uu la imaanayo maadaama nebigu uu yidhi fa awfi binadrika nadarkaaga oofi oo waxa weeye la imow walow nadarkaasi haba dhaca qabla alislaami waa lala imaanayaa leanna waa cibaado wey alxadiidu asaadis bacda almi'atayn laba boqol iyo shan xadiidka ah can safiyata binti xuyey waa xaaskii nebiga calayhi salaatu wassalaam xuyey ibna akhdab alyahuudiyi baa dhalay oo waxa weeya waatay maalintii qabiilkooda markii waxa weeye laga adkaado isdhiibeen marka xuyey ibna akhdab baa la yidhaahdaa waana yahuudi buu ahaa waana zaciimkii ninka odaga u ahaa weeye bani nadiir oo waxa weeye maalintii markay balanti ka baxeenoo iyo bani qurayda iyo qutila maca bani qurayda ha maalintii bani qurayda markay balanta ka baxeen ayaa lagu dilay aabaheed iyo adeeradeed bareero madaxay ahaayeen kabacdina nebigaa guursaday way islaamtay nebigaa guursaday calayhi salaatu wasalaam oo ummahatu mu'miniin bay ka mid noqotay can safiyata binti xuyey ibn akhdar ayaa waxay u timid nebiga calayhi salaatu wasalaam radi allahu canha qaalat waxay tiri kaana rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahay waxa uu ahaa muctakifan fi lmasjid masaajidka ayuu ku ictikaafayey fa ataytuhu waan u imid azuuruhu leylan anoo soo booqanaya habeen baan u imid faxadadtuhu cabaar baan la joogo oo la sheekaystay waa loo imaan karaa qofka waa lasoo booqan karaa humma qumtu waan istaagay lianqaliba inaan gadoomo gurigaygii aado faqaama macii nebigaa istaagay liyaqlibanii si uu ii dhoweeyo oo waxa weeye uu iisii dhoweeyo oo waxa weeye maadaama hameen ahayd xaaskiisiina ay tahay inuu sii dhoweeyo ayuu ku talagalay waay markaasuu nebigu intuu istaagay ayuu waxa weeye raacay oo waxa weeye uu sii dhoweynayey wa kaana maskanuhaa fi daari usama ibni zayd macnaha guriga ay degan tahayna wuxuu ahaa daartii usama ibni zayd uu lahaa oo areada ayuu nebiguna sii dhoweeyey markaa iyagoo marka sii socdo nebiga iyo xaaskiisii wada socdaan ile waa dan muhiima inuu ninka xaaskiisii habeennimo keligeed cidlo u dira ma aha fa mara rajulaani laba nin baa soo maray oo min alansaari ansaar ah falamaa ra'ayaa rasuula allahi sala l sl markay rasuulka ilaahay garteen oy arkeen inay qof dumaraan la socoto ayay asracaa filmashi waa degdegeen asracaa way dedejiyeen filmashi socodkii oo waa degdegeen saanta ayay boobeen oo way dheereeyeen fa qaala nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salatu asalaam calaa rislikumaa war tartiib u socda innahaa safiya bintu xuyey war waa safiya bintu xuyey oo xaaskaygiiye tartiib isaga socda fa qaala waxay idhahdeen subxaana allah yaa rasuula allah macnaha ilaahay baa xumaan ka nasahane rasuulka ilaahi waa ku garanaynaa adna kaa fili mayno inaad naag ajnabiya la socotid oo xumaan kaa fili mayno fa qaala nebigu wuxuu yidhi markaa sababtuu ugu sheegay buu u caddeeyey ina shaydaan shaydaankii yajri waxa uu socdaa ibni aadam qofka bini-aadmiga waxa uu dhex socdaa majra dammi waxa weeye dhiigga socodkiisa meesha uu socdoo kale macnaha qofka naftiisao dhan buu dhex wareegayaa waswaasinaya wa inii anigu waxaan ka baqay wa inii khafiitu waxaan ka baqay khashiitu wa inii khiftu waxa aan ka baqay an yaqdafa inuu ku tuuro fii quluubikumaa quluubtiina sharan xumaan inuu ku tuuro oo matalan markay dhaqaaqaan oo ka qarsoonaysa wartalow maxay ahayd naagta nabiga la socod wartee bay ahayd ma garanaysa maya wallah inuu waxaas waswaas uu geliyaan ka baqay aw qaala wuxuu yidhi shay-an ama ama wuxuun uu ku tuuro saasaan marka idinku caddeeyey wa fii riwaayatin waxay ahayd riwaayad kale annahaa jaa-at way u timid tazuuruhu nebiga iyadoo booqanaysa fi ictikaafi isagoo nebigu ictikaafaya fi lmasjid masaajidka fi lcashri alawaakir tobankii beri oo dambe ayay nebiga u timid iyadoo ictikaafaysa oo nebigoo ictikaafaya min ramadaan ramadaankii nebigoo ictikaafay fataxadatat nebiga ayay la sheekaysatay oo cabaar la joogtay cindahu saacatan ay xoogaa saacad waxaa laga wadaa waqti uma qaamat way istaagtay tanqalibu inay gadoonto faqaama anabiyu sala la sl nebigaa la istaagay oo raacay maaha macahaa inuu raaco yaqlibuhaa inuu gurigeedii macnaha geeyo oo sii dhoweeyo xataa idaa balaga ilaa uu gaaray baab almasjid masaajidka albaabkiisa laga sii baxayo cinda baabi umsalama guriga umusalama albaabkeedu meesha uu kusoo jeeday uma dakarahu bitamaami macnaha meeshii uu gaar nebigu meel dheerba ma sii gaarin marka ay nimankan arkeen nebigu masaajidka agtiisa uuba maraya meel dheerba ma gaarin halkaa marka waxaynu ka garanaynaa oo aynu xadiidkaana inoo caddeeyey khulaasadiisa ay tahay nebiga calayhi salaatu salaam oo itikaafaya inay xaaskiisii u timid cabaar la joogtay soo booqatay kabacdina markaas ay waxa weeye u noqotay gurigeeda inay aado kabacdina nebigu dhoweeyey markuu sii dhoweynayana nimankaas ayaa arkay markay degdegeenna nebigu waa u caddeeyey wuxuu yidhi tartiib isaga socda xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa ko ana almuxaadatata inaynan wax dhibaataa lahayn in lala sheekaysto qofkii muctakifkaa in cab cabaar lala fadhiisto oo waxa weeye lala sheekaysto wax dhibaataa maleh iyo mashruuciyadan awal baynu soo marnay sidii axaadiistii hore isna caddaynaya inay mashruuc yahay ictikaafku waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xusnu khuluqi nabiy sala allahu alayhi wasalam akhlaaqdii nabiga say u fiicnayd iyo si ula dadaalayey waxa weeye ahalkiisa u ilaalinayey oo waxa weye maaragtay uu ugu dadaalayey inuu maaragtay mar walba sharafteeda iyo wanaageeda ilaaliyo oo hameen keligeed iyadoo iska socota inuu diidaayey isagoo cibaadadii ku jira inuu raacay oo waxa weeye u dhoweeyey waka saasaa la rabaa marka ragguna inay ugu dadaalaan wa fiihi waxaa ku sugan oo waxa weye aynu ka qaadanaynaa haddii ay dhacdo in waxa weeye qofka meeshii shaki iyo imaan karta inuu qofku waxa weeye uu shakiga ka saara dadki oo adoo dariiqa iska marayo qof dumarana kula socoto qof ku yaqaan hadduu kaasoo horbaxo inta iska salaamtid ha dhaafine u caddeeya waa xaaskaygii dhe waa walaashay dhe u cadde leanna waswaas baa imaan kara oo shaydaanku odhan karaa war qofkii waxa weye hebel ahaa maanta qof dumaru la socday tolow maxay ahay la isweydiin karaa marka inaad ku cayaartid waxa weeye muru'adaadii iyo sharaftaadii ma aha waa in aad iyo aad loogu dadaalo dumarkuna waa saasoo kale waa inay ku dadaalaan haddii qof la socdo inay waxa weeye caddeeyaan hadduu walaalkeedi yahay hadduu ninkeedii yahay qofkii ay soo maraan oo ay yaqaaniin inay u caddeeyaan haddii kale tuhma imaanaysa iyo shaki iyo waxa weye waxaasoo dhan in laga dheeraado ayaa la rabaa oo qofka cirdigiisa iyo sharaftiisa la ilaaliyo oo waxa weeye aan la isdhigin mawdicu shaki wariibe intaas marka ayuu ku egyahay kitaabu siyaam halkaa ayuu ku egyahay oo waxa weeye kabacdina waxaynu bilaabi doonaa kitaab alxaji walxamdu lilahi rabi alcaalamiin